bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena gaarka ah ee aan ku xusayno maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada maalintani waxaa sanad walba la xusaa labaiyo tobanka agosto iyadoo lagu baraarujiyo kaalinta dhalinyaradu ku leeyihiin horumarka bulshada iyo baahida loo qabo in la abuuro fursad horumarineed maalinta dhalinyarada adduunka waxaa markii ugu horeysay la xusay sanadkii labada kun kadib markii qaramada midoobay ay aqoonsatay muhiimadda ay dhalinyaradu u leeyihiin nabadda horumarka iyo isbedel bulsho sanad walba waxaa la doortaa mawduuc gaar ah sanadkani mawduuca waxa uu yahay dhalinyaradu iyo xalinta isbedelka cimilada waa maalinta lagu dhiirigeliyo in la dhageysto codka dhalinyarada lana xoojiyo doorkooda siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho aan dhegaysano qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed oo nala wadaagaya aragtidooda ku aadan maalintani iyo mustaqbalkooda dhalinyarada soomaaliyeed waa lafdhabarka dalka horumarka nabadda iyo mustaqbalka dalka waxa uu ku xiran yahay sida loo horumariyo dhalinyarada maalintani ha noqoto mid aan ka milicsano doorkooda lana abuuro fursad ay ku horumarin karaan dhalinyarow adiga ayaa isbedel bilaabi karaa ha ku niyad jabin caqabadaha ee ku dadaal waxbarashada xirfadda iyo iskuduubnida bulshada maalinta dhalinyarada adduunka oo la xusa labaiyo tobanka agoosto waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dhalinyarada soomaaliyeed oo lafdhabarta bulshada ah waa fursad sanadla ah oo lagu muujiyo doorkooda lagu xuso guulahooda loogana hadlo caqabadaha horyaala maxay ka dhigayaa maalintani muhiim u ah dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyaradu waa aayaha dalka in ka badan toddobaatan boqolkiiba shacabka soomaaliyeed waa dhalinyaro horumarka iyo dibudhiska soomaaliya wuxuu ku xiran yahay sidoo kale in la dhiso kartidooda maskaxdooda iyo mustaqbalkooda waa maalin dhiirigelin iyo wacyigelin ah dhalinyarada waxaa lagu baraarujiyaa inay kaalin muuqata ka qaataan siyaasadda dhaqaalaha deegaanka iyo nabadda waxaana la xusuusiyaa in codkooda iyo fikirkooda ay qiimo leeyihiin waa wakhti lagu muujiyo taageero maalintani waxay sare u qaadaysaa codsiga ah in la siiyo dhalinyarada fursad ay ku horumariyaan noloshooda sida waxbarasho shaqaawuur iyo ka qaybgalka bulshada waa fursad lagu xuso dhibaatooyinka sida shaqola-aanta tahriibka qabyaalada iyo colaadaha oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha dhalinyarada soomaaliyeed maalintani waa in loo adeegsadaa sidii loo heli lahaa xalal dhab ah xusuus iyo dhiirigelin waxaa lagu dhiirigeliyaa dhalinyarada inay rajo yeeshaan yool leh una shaqeeyaan oo aysan noqon kuwa ku jira gees madow maalinta labaiyo tobanka agoost waa maalin lagu muujiyo in dhalinyaradu yihiin furaha horumarka ayna mudan yihiin in la maalgashado lana taageero lana dhageysto waana maalin ay tahay in la dhaho dhalinyarow dalka adigaa leh oo mustaqbalkiisu gacantaada ayuu ku jiraa barnaamijkeennana waxaan gaarka ah ku wareysanay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cayntee sidoo kale waxaan ku wareysanay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow iyo sidoo kale mid ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar sidoo kale waxaan ku wareysanay mid ka mid ah gudoomiyaha ururada ka dhisan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyn waxaan siinayaa cabdiraxmaan ibraahim xasan oo ah gudoomiyaha ururka yaba ee magaalada jowhar ka dhisan waxaan wax ka weydiinay ka urur ahaan waxa ay kala socdaan maalintani muhiimada uu ururka u leeyahay iyo sida ay ugu diyaar garoobeen inay u dabaaldegaan waxaan sidoo kale weydiiyey caqabadaha ay dhalinyaradu la kulmaan ee ku sugan magaalada jowhar bismillah marka hore kusoo dhawow ee idaacadda isnaay
waa ku dhawaaya raadi asnaay magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim xasan aana guddoomiyaha ururka yeba balka waran sidaad u aragtaa labaiyo tobanka agoosto oo maanta ku beegan maalinta dhalinyarada adduunka runtii maanta kale waa maalin aad iyo aad u qiimo badan marka laga hadlayo xagga dhalinyarada qiimaha maalinta labaiyo tobanka agoosto ay dhalinyaradu leedahay ururkeenu wuxuu u arkaa maalinta caalamiga dhalinyarada fursad muhiim ah oo lagu muujiyo duurka dhalinyarada ee horumarka laguna xuso caqabadaha haysta iyo fursadaha laga faa'iideysan karo muhiimadda dhalinyarada jowhar munaasabadahani waxay dhalinyarada jowhar siinaysaa cod dhiirigelin iyo fursad ay ku muujiyaan baahiyahooda kartiyadooda iyo rabitaankooda inay ka qayb noqdaan horumarka deegaanka
bal ka waran ujeedada ururkeena ee ku aadan labaiyo tobanka agoosto
ujeedada iyo wacyigelinta ugu badan waxyaabaha ku sameeyan ay kamid ahay taariikh in la joojiyo iyo dhibaatooyinka ay leedahay sidoo kale iyo balwadda balwad waxaa u maleysaa dhalinyarada hadda ku waxbartay kuwa waxbarnim inay isku mid ka noqdeen balwadda taasoo u wacan tahay streeska iyo shaqla-aanta ka jirta wadanka tartama sportis iyo doodo furan oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo inay codkooda muujiyaan ka hortaga taariibka balwadda iyo xagjirnimada runtii waxaan dhalinyarada u bandhignaa
bal ka waran ma jiraan caqabado ay la kulmaan dhalinyarada ku sugan ee magaalada jowhar runtii caqabadahaas ka jiro oo haysta dhalinyarada jowhar caqabadahaas waxaa ka mid a shaq la-aan fursad la-aan waxbarasho xirfad la-aan qalab la-aan iyo jawi iyo jawi aan dhiirigelinin dhalinyarada qofka dhalinyarada tahay adhow ayaga ay shaqo ku sameysan karaan aad iyo aad waan gartay bal ka waran baayaha ugu badan ee haysta dhalinyarada magaalada jowhar maxay noqon kartaa ayaa is leedahay
baayaha ugu badan dhalinyarada wallaahi waxay qabaan baayo aad weyn oo shaqo abuur ah tababaro xirfadeed xarumo isdhexgal iyo taageer la xiriirka caafimaadka dhimirka iyo fursad waxbarasho inta badan dhalinyarada qaarkood waa kuwa darbijiifiya waa kuwa ciyaal weeraa waxyaabahaas oo dhan waxay la xiriirtaa caafimaadka xagga dhimirka ay la xiriirtaa waxyaabaha qaar qofka maskaxdiisa ama caafimaadkiisa taamiga ma sameyn karo ilaa qof xoogaa caafimaadka xagga dhimirka laga haysta maane taasaana u ah baahiya ugu weyn marka wallaahi wallaahi xarumaha jira aad bay u yaryihiin mana dabooli karaan waa yaryihin may xitaa maba jiraan waa dhigi karna mana dabooli karaan baahiyaha dhabta ee dhalinyarada ee deegaanka jira waxaan loo baahan yahay xarumo tayo leh oo si joogto ah u shaqeeya si joogto ah xirfad loogu baro dhalinyarada si joogto ah loogu wacyigeliyo si joogto ah u shaqeysa in la helo muhiim waaye xarumahaas xarumo naftirkeeda waa xarumo xirfad lagu barto waa muhiim xarumo dhalinyarada iyo sheeg maxaan ku dhahaa dhaqan cilmi lagu sameeyo naftirkeeda waa muhiim hadda ma lahan xarumo noocaas jooga
ka waran taageerada laga filayo wasaaradaha sidoo kale wasaaradda dhalinyarada oo kale maamulka hirshabeel oo kale si ay u taageeraan dhalinyarada
wallaahi taageerada laga filaayo dowladda iyo hay-adaha waa kuwa iska kooban waxaa rajeynaya in dowladaha maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka inay kordhiyaan taageerada dhanka shaqo abuurka waxbarashada iyo horumarinta xarumaha dhalinyarada muhiim waaye xarumaha dhalinyarada sida garoomi sportis in loo dhiso muhiim waaye sida goobo xirfada lagu barto oo xirfadu ay ku bartaan muhiim waaye waa rajeynayna dhinaca kale axmed mataan waxa uu ka mid yahay barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida waxbarashadu muhiim ugu tahay horumarka nolosha dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xilliga adag ay dalku uu marayo iyo sidoo kale sida ay ka macalimiin ahaan ula socdaan maalintani oo lagu xuso sanad walba dhalinyarada soomaaliyeed markar kusoo dhawow ee barnaamij gaara on kaga hadleyno maalinta dhalinyarada oo labaiyo tobanka agoosto sanad walba xiliyadan oo kale loo dabaaldego aad iyo aad waa mahadsantahay xaliima adihii bahda idaacadda isnaay waa ku mahadsantihiin fursaddan qaaliga aad ii siiseen waxaan aad iyo aad idiga mahad celinayaa sidaaad bulshada ugu heelantihiin aad ugu soo gudbisaan barnaamijyo runtii wax ku ool ah sidee bay waxbarashadu muhiim ugu tahay horumarka nolosha dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xilliga adag ay dalku marayo aad waa mahadsantahay xaliima waa su-aal aad u fiican run ahaantii isaan la soconno ama ka warhaysaba ama bulshada ay ka warhayaan waxbarashadu horto yacni dabcan waa lafdhabarka horumarka dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xiliyadan adag ee dalku marayo taasoo markaa dabcan yani door muhiima ka ciyaari karta ama dhinacyada nolosha yani bulshadeena soomaaliyeed sidoo kale waxay waxbarashadu kor u qaadaa wacyiga bulshada dhalinyaro ahaan tusaale inay helaan yani qofka waxbartaa wuxuu helayaa xirfad dabcan wuxuu ka qayb qaadan karaa even nabadda xasiloonida dalka horumarka dhaqaalaha kobaca bulshada taasoo marka dhalinyaradu ay waxbarataay ay noqon karaan lafdhabarka iyo horumarka dhaqaalaha dalka ayadoo markaas suurtagelinaysa ama ay keeni karaan yani xalal cusub oo wax ku oola taasoo marka ay dhisayso yani jiil cusub oo leh hogaan marka waxbarashada wanaagsani dhalinyaradu waxay ka caawisaa yani inay yeeshaan karti hogaaneed maskax furfuran yani waxbarashada waxay kale dhalinyarada u samaysaa yani inay ka helaan akhlaaq wanaagsan taasoo horseed u noqon karta marka isbedelka togan ee bulshada yani ay ku tiirsan karto dhan dhaqaalaba iyo dhan siyaasadba marka muhiimaddu marka ay leedahay waxbarashada waxaa weeye keliya maahan yani dariiq loo maro in shaqo lagu helo waxbarashada waxa weeyaan waa furaha isbedelka iyo horumarka dhalinyarada soomaaliyeed xilligan adag aan dalka ku jirno waxaa iska jira caqabado badan oo dhanka amniga dhaqaalaha ama dhanka maxaa la yirahda bulshada dhexdeeda society-ga so marka waxaa muhiima in la xoojiyo waxbarashada si loo helo marka jiil yani awood leh inay badbaadiyaan mustaqbalka dalka iyo maxaa la yirahdaa iyo midka dhalinyaro ahaanba dhiban karta maxaa ka oran lahayd ee doorka tacliinta sida jaamacadaha ee dhisida maskaxda dhalinyarada iyo diyaarintooda mustaqbalka ma gaarsiisantaa heerka ay tahay aad iyo aad waa su-aal aad u wanaagsan oo muhiima in maxaa la yirahdaa dah laga qaado saan la soconno xaliima hore waxaa loo yiri hugaaga sare wuu kula barya tagaa af soomaali ahaan markaan leenahay hugaaga sare yacni hugu waa waxa weeyaan waa waxa qofka ka sareeya oo asaga wato qaabka hugaagu yacni yahay waxay ka turjumaysaa yacni ama ka qayb qaadaysana waxay caddaynaysaa kuwa ugu hooseeya oo dhan tusaale marka hore qofku yacni saari lahaayeen waxaad moodaa inaynu ku nool nahay yacni duni aynu doonayno in yacni macalimiinta ama maxaa la yirahda qofka nagu hogaaminaya inuu nagu hogaamiyo yani maskax aynu anigu leenahay oo chance ba loo siinaynin inuu nagu hogaamiyo waxuu asiga markaa u muuqda oo aan qasab ahayn in ay adiga kuu muuqdaan marka macalimiinta ugu wanaagsan ayaa ogaan karta yani ku hogaamin karta ardayda wanaagsan inay yani soo saaraan because of good teachers knows how to break out the best instance oo ah macalinka wanaagsan ayaa ogaan kara keliya sida ugu wanaagsan ee ardayda loo soo saaro
maxaa u aragtaa in manhajka hadda loo adeegsado uu si buuxda u daboolayo baahiyaha dhalinyarada ee ku aadan xirfadaha nolosha iyo shaqada oo kale aad iyo aad aa mahadsantaha xaliima su-aashaada waa su-aal aada u muhiimsan dabcan haa saan la socono manhajku waa aaladda ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo dhinac walba oo waxbarashada quseeya taasoo marka lagu ogaan karo ama lagu qiimeyn karo yani assessment lerna lagu sameyn karaa ardayga inuu manhajka yani loo dhigay xili cayiman an manhajkan waxaa kaloo lagu ogaan karaa feedback improvementga ardayga yani falcelinta iyo kurqaadida yani in lagu ogaado islamarkaana maxaa la yirahda lagu horumariyo dhinac yani dhinac kasta oo ardayda ama guud ahaan ardaydu ay ku wanaagsan yihiin ama ay ku liitaan marka sida awoodeed kor u qaadidda manhajka yani curriculum developmentga yani waa fursad dal uu ku qiimeeyo nidaamka waxbarasho si lo- markaa loo ogaado goobta gaabiska weyn ka jiro ama yani guusha ballaaran ay laga gaadhay eh, si markaa dib loogu eh, yani eego eh, dhinacyada ardayda waxaa ah in dalkeenu horumar ku tiigsanayo marka waxaan isleeyahay yani dhalinyaradii yani dabargooyn lahaa ayaa weli dhalan Eh, oo yani damiir nool ayaa intaa ku fikira oo yani naftiisa ka bilaaba kadibna qoyskiisa ku xijiya kadibna een, qaraabadiisa ku xijiya kadibna qarankiisa wax u tara weyso dhinaca kale waxaan siinayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe marwe fartuun aadan axmed taasoo wax ka weydiinay waxa ay maanta kaga dhigan tahay xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oo labaiyo tobanka agosto sanad walba loo dabaaldego ee waa ku dhowahay raadiyo isnaay oo arrimaha bulshada aad iyo aad ugu shaqeeyo Een, maalintaa waxay noogu dhigan tahay maalin weyn ee maalin dhalinyarada inay isxasuustaan inay dhalinyarada maxay ahayd tole ka shaqeeyaan horumarka in maxay ahayd tole maalinta dhalinyarada ay noogu duwan tahay maalmaha kale Een, maalmaha kale waxaa laga yaabaa qof kastaba inuu danihiisa gaarka isaga mashquulsan yahay laakiin maalmahan indhahii dhalinyarada dhan ay isku soo jeedsanayaan Een, dabaaldegyo iyo maxay ahayd tole waxyaabo kaleento oo maalmahaas loo- loogu turjumaayo ama aan ku xusaynaba aan qabanayno waayahay Een, xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed horta waa ee, waa waa wejiye badan tahay xaaladda oo ah dhanka een, horumarka markaan ka fiirino dhalinyarada inay waxbarashada aad iyo aad ay xooga u saarayaan in boqolaal dhalinyaro ay waxbarashada kasoo baxayaan oo heerka waxbarashada aad u u sareeyo Ee, tan kaleenta xaaladda kaleenta in dhalinyarada ay tahriibayaan oo baryahan dambe waxaad arkaysaa sida dooman inay dhalinyaro la gudoomeen ee, in xaaladaed ay iska jiraan in saxarihii ay ku dhibaatoonayaan in qaar libiya ay ku xiran yihiin so laakiin een, dhibaatada iyo horumarka horumarka aad u badan oo dhalinyarada ay sameynayaan hadday noqolee dhanka ganacsigii hadday noqolee dhankii eh, arrimaha dowladda ka shaqeyntoodii dhankii waxbarashada een, dhankii kaleento ee horumarinta dhan- dhanka tiknolojiyada oo kaleento waxay ka sameynayaan waxyaabo aad u fara badan oo horumarin waayahay Een, caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada deegaankan haysato waxay tahay een, lambar kow ee fatahaadaha oo aad noogu soo laalaabto oo dhibka ugu badan ay noo geystaan sababtoo ah een, guri kasta waxaa ku nool dad dhalinyaro ah oo waxbarto Een, markii fatahaada ay dhacdo waxaa go-aya beerihii een, meelihii hunguriga ay ka raadsanayeen dadkii beeraleyda ahay anaga meesha aan joogno ama jowhar caasimadda hirshabelle waxaa waa meel oo dad reer beeraley ah iyo xoololey u badan saas darteed een, in saameyn badan ay nagu yeelato xaaladaha ugu ad adag waxay waaye een, fatahaadahaas oo kaleento Een, xaaladaha kaleento labaad oo dadkan caqabadaha ugu badan ay ku timaadaan waxaa markay abaaraha ay dhacaan abaaraha een, way ka koob dunidoo dhan way ka jiraan ama soomaaliya oo dhan laakiin dadka beeraleyda markasta way ka baahi badan yihiin dadka kaleento Een, maadaama aan dad beeraha ku xiran aan nahay bariiskii ma soo go-aayo webigii faaruq waaye Een, saameynta cimi- isbedelka cimiladoo kaleento waxay noo geystaan dhibaatooyin aad u fara badan oo xaaladaha dadka dhibaato u geysta Een, fursado muuqda way jiraan inkastoo fursadaha caqabada ay jiraan laakiin haddana fursado way jiraan Ee, dhalinyaradu waxay fursad u same ay- ay ka heli karaan Een, haddii qofka dhalinyarada ah ay- ay farfa- inay gacmaha isqabsadaan Een, waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacado kasoo baxay qayb walbaba haddii caafimaad ay barteen iyo haddii ay barteen ganacsi kuwa ganacsiga bartiyoo kale inay maskax la yimaadaan ay abuurtaan ganacsiyo ee kuwa beeraha bartiyoo kale inay beeraha een, maxay ahayto ay iigana sidaasoo kaleenta kambaniye ay samaystaan ama beero waaweyn ay samaystaan Eh, inkastoo xaalado daruufi ay iska jiraan laakiin fursado badan way jiraan dhanka dowladda markaan fiirino oo kale Een, hadda meesha aan joogno oo hirshabeelle ah dhalinyaro badanaa waxay ka heshay shaqo inkastoo aanan la gaari karaynin oo dhalinyarada aad ay u tiro badan yihiin Een, caqabadana ay iska jiraan mararka qaar xaaladaha qabiilka xitaa ay dadka saameyn ku yeeshaan laakiin fursadaha markasta fursadaha way badan yihiin laakiin sida loogu faa'iidaysto ayay ku xiran tahay dhanka dhalinyarada Ee, waxaan isleeyahay aniga horta lambar kow in dhalinyarada gacmaha inay isqabsadaan Ee, lambar labo in dhalinyarada ay la yimaadeen fikiro horumarineed in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha markaas dalkan iyo dadkan soomaaliyeedba danta u ah Een, hadday noqon lahayd dhankii oo maxay ahayd oo arrimaha bulshada iyo dhankii oo dowladaba in een, dhalinyarada dhanka dowladda kaliya dhalinyaro shaqa kama wada heli karaan laakiin in fursado wax ku ool ah inay la yimaadaan inay gacma laakiin dhalinyarada soomaaliyeed dal qani ahaan joognaa dalkeena inaan ka faa'iidaysanaan anigu aan isleeyahay ugu dambeyntii waxaan siiyey wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cayntee kaasoo wax ka weydiinay taageerada dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar ay siiyaan waxaan sidoo kale weydiinay sida ay maalintaani ay ula socdaan ka wasaarad ahaan
waa dhowahay adiga iyo dhammaan baxda radio snina waa u mahadcelinaya bismillahi rab raxiim waa maasab adiga iyo dhammaanna aad baan idiin salaamaya mar labaad wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowladda hirshabeelle waa wasaarad u taagan ama mandatekeedi u yahay inay taageerto dhallinyarada ku kala nool labada gobol ee dowladda hirshabeelle ay ka kooban tahay iyo degmooyinka deegaanada hoos yimaada waxaan ku taageernaa inaan kobcinno xirfadda dhalinyarada inaan hormarino isboortiga inaan dhiirigelino dhalinyarada hal abuurka leh ee ku nool deegaanadan hirshabeelle iyo sidoo kale inaan abuurno fursado shaqo dhalinyarada shaqo la-aanta ah ee ku nool halkan dhammaan inahaasaan aan sameynaa waxaan aad xoogga u saarnaa dhalinyarada iyo fursadaha ay dhalinyarada u heli karaan inay maxaa la yidhaahdaa ka qayb galaan doorka horumarineed ee bulshada ay qaybta ka yihiin ama lafdhabarta u yihiin labaiyo tobanka agosto waa maalin loo asteeyey dhalinyarada dunida dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa hirshabeellena waxay ka mid yihiin dhalinyaradaas waa maalin maxaa la yidhaahdaa adduunka dhan u aqoonsaday doorka dhalinyarada doorka muhiimka ah ee dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo nabadda annaguna ka dhallinyaradeenna hirshabelle ahaan ama soomaaliya ahaan guud ahaan waxawaaye waxawaaye waxaan xusaynaa maalintaas muhiimkaa si la mid ah dhallinyarada asaageenna ah ee dunida ku nool marka wasaaraddu maxaa la yidhahdaa maalintan waxay u aragtaa fursad maxaa la yidhahdaa aan ku dhiirigelinayno dhallinyarada aanan ku xasuusinayno inay yihiin hogaamiyaashii dalkan sugayo horumarka iyo wanaaggan uu ka rajaynay inay yihiin ayaan xasuusinaa marka waa maalin xaqiiqatan aad muhiim u ah dhalinyarada adduunka iyo dhalinyarada soomaaliyada kuwa hirshabelleba ay uga duwan maalmaha kale maadaama ay ay tahay maalintii maxaa la yidhahdaa aan aqoonsanayno doorkoodii horumarineed ee bulshada
sidee u qorshayseen dabaaldega sanadkan
waa mahadsan tahay wasaaradda dhallinyarada iyo isboorti hirshabeelle iyo dhammaan madaxda dhallinyarada annagoo rabna inaan sanadkan si ka duwan aan u xusno ayaa waxaan sameynay waxaan qabanay xus soconaya laba iyo toban beri halkii aan maxaa la yidhahda maalinta dhallinyarada oo laba iyo tobanka agosto keliya ka xusi lahayn ayaa waxaan qabanay inaan xus soconayo wiiga maalinta koowaad ee bisha agosto annagoo tartamo isboorti ka qabanay maxaa la yidhahdaa caasimadda jowhar oo xaafadaha afarteeda xaafadood kooxaha ka kala tirsan sidoo kale waxaan qabanay iyada laftarkeeda tartamo oo gabdhahaasi inclusionkii iyo iyadana loo hagaajiyay tartamo basketboolka ayaan hagaajinay sidoo kale waxaan aad maxaa la yidhahdaa iyadana aan qabanay oon xuska uga qayb galnay hidaaya dhaqanka inaan dhalinyarada maxaa la yirahdaa caasimada jowhar aan ayagana laftirkooda aan aan u qabanno in bandhig ciyaareedyo ay kusoo bandhigayaan ciyaarihii dhaqanka iyo maxaa la yirahdaa magaaladan iyo nawaaxigeeda ay caanka ku ahaayeen sidoo kale maalinta labaiyo tobanka ahoo iyadana maalinta la asteeye ahna madal guud oo dhalinyarada iyo madaxdeeda isugu imaanaysaan qabanay iyadoo taas maxaa la yirahdaa aan kala jeedno in dhalinyaradu ay fursad madaxdooda ay ku arkaan ay kula sheekaystaan ay ku su-aala weydiiyaan aan ku xusno annagoo maxaa la yirahdaa uga mahad celinayna dhammaan cid walba ee kaalin ka geysata hadday noqon lahayd tale iyo fikir iyo xoog iyo iyo xeeladba marka annagoo uga mahad celinayno marka xuska sanadkan aad u inooga duwanaay halkii aan maalin qura ka xusi lahayn ayaan waxaan xusnay laba iyo tobanka beri ee laga gaarayo maalinta labaiyo tobnaad inta laga aad iyo aad waa mahadsan tahay farinteenu aaday maxaa la yidhaahdaa sanadkaanu ay u caddayd oo shaqooyinkii activitida hadda qabanayna aaday uga caddayd mar walba waxaan dhehaynay dhalinyarada waxaad tihiin maxaa la yirahdaa lafdhabarta bulshada aad tihiin waxaad tihiin mustaqbalka maxaa la yirahdaa maanta iyo berritaba farintana marka waxay ahayd inay maxaa la yirahdaa ay ka fogaadaan maxaa la yirahdaa tahriibka oo inay ka fogaadaan maxaa la yirahdaa maandooriyaha oo runtii aad maxaa la yirahdaa dalkeena ugu soo batay ayadoo laftirkeeda marka inaan marka fariimaheena saasay ugu badnaayeen inay yihiin maxaa la yirahdaa tiirarkii mustaqbalka inay maxaa la yirahdaa horumar waara si loo gaaro inay ayagu lafdhabar u yihiin aad baan maxaa la yirahdaa iyada laftarkeena fariimaha naga baxaya maxaa la yirahdaa ay ka mid ahayd in fariimaha naga baxaya waxay ahayd oo aan u jeedinaynay dhalinyarada iyo ama heedaha nala shaqeeya ama dowladdiiba inta badan in eh, dhalinyarada la maalgeliyo lagu maalgeliyo waxbarasho fiican lagu maalgeliyo shaqo abuurka aada loo xoojiyo eh, lagu maxaa la yidhaahdaa heedaha eh, iyo madaxda qaranka eh, hadday noqon lahayd heer federaal iyo heer stateba in maxaa la yidhaahdaa dhalinyarada bulshada intu ay ka yihiin eh, percentage ahaan iyo waxa mashaariicda dhalinyarada laga fuliyey inaysan isku dhigmin marka ayada laftirkeeda fariin waxaan sameynaynay abiil aan dhehaynay madaxda qaranka in eh, dhalinyaradu ayna noqonin marka munaasabadaha jira bas mar la xusee in loo kambeyn gareeyo oo loo abiil gareeyo eh, percentageka ay mu- eh, bulshada ka yihiin in maxaa la yidhahdaa mashaariicda laga fulinayan ayadana ay ay waxaas ka ref- reflection ay u noqdaan ama ay ka qayb noqdaan waxaasoo kale Eh, dhalinyarada sidoo kale fariimaheena aad ay, maxaa la yirahdaa u xoogana sanadkan waxaa kamid ahaa dhalinyaradu inaan xoojino ka qaybgalkooda maxaa la yirahdaa eh, dhalinyarada ee arrimaha maxaa la yirahdaa dowladnimada eh, fulinta siyaasadaha maxaa la yirahdaa inay qayb maxaa la yirahdaa muhiima ka noqdaan u istaagidda maxaa la yirahdaa eh, boosishanada dowladeed eh, maxaa la yirahdaa loo tartamayo ama loo dooranayo hadday noqdaan sidoo kale fariinta aadka ugu muhiimsan ee maalmahan aan aad u wadna waxay ahayd in eh, dhalinyarada eh, caasimadda ku nool eh, ama dhalinyarada soomaaliyeed guud ahaanba in ay ku cilbixi karaan inay codkooda maxaa la yirahdaa ay wax ku doortaan ay ku bedelaan eh, oo aynan noqonin maxaa la yidhaahdaa dee dad markhaati ahee eh, cududooda laftarkooda haddaynan ismuujin ka qaybgal aysan muujinin doorashada maxaa la yidhahdaa iska diiwaangelin eh, u istaagin inay maxaa la yidhahdaa qayb ka noqdaan ayagu laftarkooda inay maxaa la yidhahdaa eh, percentagekii un ay ay ay bulshada ka ahaayeen inay ayagu laftarkooda ay xoogaa aynan sidii la rabay maxaa la yidhahdaa uga qaybgaleen marka inahaasoo tiro badan oo halkudhigii sanadkan eh, maxaa la yidhaahdaa eh, gaaraya guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka ee aad kala socoteen raadi haysnaay oo idinla socodsiinaysay anigoo xaliimo cali ibraahim ah tan intaa ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.